الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز وضع المصبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالصبي bal kollay kitaabkii nikaax baa inoo socdo waxaana adigu kol abbaab hore oo inoo horeeyey baaba jiray oo kollay kuba tacalluqsanaa dadkan iyagu masbiyaadka ama dumarka masbiyaadka ah iyo baaba baan ku soo maray intii adigu nikaaxun ka hor adigu ridaac intii kaba horreysay oo ah baabu taxriimi wadci alxaamili almasbiya haweenaydii masbiyada horta waa dee ism mafcuul oo waa macnaa tii lasoo qafaashay markaa gaalo la dagaalamayo haddii dad iyagu sabi ah oo waxa weeyaan dee gacanta lagu dhigo iyaga kabamidi ay jiraan oo dumarkii ahaa aswaaj ba lahaa haddii ay xamli meeshii jiro dee ciddii ay bal matalan nasiibkiisa noqotay waxa weeye inuu la kulmaa uma banaano ilaa ay kaba dhalayso arrinkaa waynu soo maray haddii bal matalan aanay iyada taas in xaaladdu taa ahayn oonay xaamil ahayn oo laakiin ay xaa'ir tahay aanay caloosheeda waxba kuba jirinna dee waxaa jirta istibra wax laguma magacaabo halkanna ciddo lagama cabiri doono ah in la hubsado raximkeedii inuu beri yahay iyadoo taa la hubsado mooye si loo kala ilaaliyo labadan dee mani ama labadan biyo waxa weeye iyadana taas ilaa bacda alistibra dee la kulankeedu ma banaana masaladan laakiin imika halkan inooguba imanaysaa waxa weeyaan haddii bal matalan dad siaasaa haweenay siaasoo zawj lahayd dee bal matalan asrigii ay kuba dhacdo gaalo lagaba helo lasoo qafaasho nikaaxna waa jiray hore bal haddii dad ay soo islaamay ay yihiin dee nikaaxii hore unbaa nikaaxu noqonayo waa dadkaa isqaba kol haddii bal matalan iyadoo cidda baxday aan midkood islaamkoodu noqon laakiin imika waa tani waa sabyi nikaaxi waa fasakhmaya nikaaxa hore kollay uu go-ayaa bal matalan ciddii kale ay dee sahmigiisa ay kuba dhacdayna dee waa amadiisii bay noqonaysaaoo waxa weeyaan waa la kulmi karaa laakiin waa kollay istibraha hore markaynu soo maray markuu dhaco bal tan baa baabku yahayoo wuxuuba tarjamadii uu kaba dhigtay nawowi baabu jawaasi wadci lmasbiyati haweenaydii sabiga ahayd ama lasoo qafaashay la kulankeeda ama jimaaceedu banaanida uu banaanyay bacda alistibraa'i inta raximkeedu inuu khaali yahay ama madhan yahay la hubsaday dabadeed waxaa lagu hubsayaa in hal xaydoo kaba yimaada wain kaana laha zawjun haddii zawju sugnaadayna infasakha nikaaxuha bisabyi sabyigan ayaaba nikaaxii hore ku go-aya oo ku fasakhmaya bal aayad qur-aan iyo xadiid baa inoo soo socdo waa kuwan xadaثna عubayd الlahi بn cmر bn maysرة الqwariiriy qala xadaثna يزيid بn زurayci qala xadaثna سacيid بn abi caruubata can qataadata can صاalxi abi اlkhaliili can abi calqmةa اlhaashimiyi can abi saciidi الkhdriyi ana rasuula اllahi slى الlah عalيه waslm ywma xunayni bal sanad kolley waa dad aynu soo aragnay una weliba barhkood aad bay inoogu dhowaayeen baabkii markaan soo haynay laa tuxarimu lmasatu wala lmasataanba ama dee taas markaas baabkeedii markaan soo haynayna saalixan abulkhaliil iyo qataadoo ka warinaya iyo saciid ibnu abi caruubo qataado kasii warinaya xadiid ba laftigiisu kaas ahaa ayaynu soo maray markaasna tarjamadiisa waan soo sheegnay ninkan saalix abulkhaliil oo kolna abulkhaliil unbuu inoogu yimi haddana baabkaas unbuu saalix ibnu abi maryam waayo xadiidku ilaa shan gooriyo soo celiyey habeenkaasna waxaan sheegay dhowr xadiid inuu leeyo dee kana ka mid weeye weli axaadiidna way dambaysaa weliba habeenkaa waxaan sheegay dee ayuubna waa ka warinaya ayuub iyo qataadiya marka la eego riwaayada isaga ka warinayaan waa min baabi riwaayati alakaabir can ilasaakir waayo waa nin isagu aan taabiciba ahayn isagu dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaye bal taabiciintii ugu dambeysay hala mucaasaroodo qataadoo kalena waa ninkaa taabicigae bal dabaqa maaha dabaqadii ugu dambeysay dabaqaadkii adigu dee waa ku yaryara una laakiin waa dabaqaadkii laakiin dabaqada ugu dambeysay dabaqadii kaba horeysay bal markaa taas ba weeye saalixan hore inuu soo maray can abi calqamata alhaashimiya abucalqama alhaashimina isna horeynu kitaabu salaada ugu soo maray alhaashimiyidana reerka kama dhalan reer bani haashime mawaalidoodu ahaa warkood baaba ansaar kaba dhiga adigu mawaalideed waa nin asalkiisu reer farisi ahay oo kolley ifriqiyana qaadi ka noqday ifriqiyana kutubta hore taraajimta iyo ama ifriqiyu ku dhashay waa qaadigii ifriqiya umuuraha marka iyo marka halkaa la sheegayo aha ifriqiyadan dee intan imaka ifriqiya o dhan u naqaano ee waa waddankan tunis weeye tunis baa markaa ifriqiya ay odhanayeeno intaasaa laguba idlaaqayo qolooyinkan fulan alifriqi iyo dee rag kala duwan baa ruwaadda halkaas ama waa qaadigii ifriqiya oo kale iyo ujeedadu taas weeye tunis wey bal markaa nin canabi waa ninkaa taabiciga ee saxaabiga kaba warinaya wuxuu uhi abu saciid alkhudri ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay yowma xunaynin maalintii xunayn bacaa wuxuu diray jeyshan ciidan buu ilaa awdaasin meesha awdaas laydhaa u diray falaquu waxay la kulmeen caduwan cadow bay la kulmeen awdaas kolley horena waynuu soo maray waana waadiye ama dooxa reer beni hawaasin dhulka ay degi jireen kaba mid ahaa diyaartooda kuba yaalay waana dagaalkii xunaynuun markii xunayn waadigaa laguba jebiyey ayaa qeyb kaloo halkaa joogtay ama halkaa isku urursatay baa rasuulku ciidan uu diray kolley nin saxaabiyo abuu muusa alashcari reerkooda ahaa baa hogaaminayo isagana meesha waa laguba diray ee haddana baqaayahoodii daa'ifyo bay tegeen oo reer daa'if oo reer taqiifina dagaalka way kula jireenoo rasuulka ilaahay iyo ciidankuna haddana way tegeen daa'if iyagoo xisaariyey ee waa maalmahaas uun ama maalintii dagaalkii xunayn un weeye iyo waxyaalihii isaga imtidaadka u ahaa un dagaalkaas ciidan buu diro markaa ciidankaa lama socon abu caamir baa hogaaminayay saxaabigaas jeishan ilaa awdaasin falaquu waxay la kulmeen caduwan cadow bay la kulmeen kale bal ficilkan laquu qaafkan damisan waa kolkol waa iska jirtaay oo inta badan ficilkaa naaqaska ah bal dee dadkan fasaxada ee bal kol wararka akhbaartan idaacaadka iyo waliba rag fasaxiya aada u fiican ay kaba hadlaan iyo kol kol waxaa dhacdo takhliid iyo akhdaa mathalan labada markaa la iskuba yar qalqaldo ficilku markuu facalo baabkeeda yahay sida dacaa yadcu iyo rama yarmi iyo saca yasca ama dee ha noqdo waawi ama yaay haba noqdo ama taas waxay jirta haddii waawaljamaaca ay la xidho ficilkuna maadi yahay fatxadan sa ay markaa kolley kaba horreysay xarafkiisii laamtee dhacaya waayo iltiqaa saaki ama iqa ayuu uba dhaci karaa ama ha iltiqaa saakin ama iqal buu dhacayabe xarafkaas dhacaya xarafkii kaga horreeyay fatxadiisii iyada waa la ilaaliyaa seedii kolley si ago markaasoo sacaw iyo dacaw iyo ramow washarawhu bithamani baksin daraahima taas bay kuba imanaysaa ujeedadu laakiin ficilku markuu ficilo baabkeed yahay sida nasiye iyo laqiyo iyo radiyo iyo waa dee ishtibaah waana ficilkaasuunoo dee laakiin wasankii baa ficilo ah saa laqiyo iyo nasiye radiyo iyo marka waawaljamaaca ay la sii xidhiidho dee asalku waxaa in la idhaaho imaka halkan oo kale laqiya laqiyu iyo nasiyu iyo radiyu hiqal iyo culays baa meesha yimi oo ya-dan damisan ee damadu ka horeyso marka waxa weeyaan damadeedii un baa loo naqliyaa xarafkii kaba horreeyey xarafku markii hore kasruu lahaa kasradiisii baa la tuuray kasradii baa loo naqliyey iyadna way dhacaysaa xarafkiina uu dhacayaa markaasaa laqu iyo radu iyo nasu oo imika radia allahu canhum waraduu canhu waata qur-aanka nasu llaha fanasiyahum nasuu halkana laquu caduwan waana had iyo goor ishtibaah buu ruuxa haddii dee aan la sugin ugaba yimaado bal saas oo kolkol bay halkaa ramu iyo dacu ama laba yidhaaho tan oo kalea laqow iyo radow la odhan karaa ama laba yidhaahaaye bal waa si ay kala yihiin oo markuu baabkaa kala yahay waana ficilkii naaqaska ahaa un facalo baabkeed yahay sacaw dacaw ramow marka waa uu jamaaca laba xidhiidho markan uu ficilo baabkeed yahay sida nasiye iyo laqiye iyo baqiye iyo kuwaas baquu nasu laqu taas bay amaradu ayay ku iga imanaysaayoo damaduna waxay u timi waa damadii ya-doo halkii markii kasradii meesha jirtay laga saaray halkeedii loo naqriyay iyadna way dhacday markaas bal taaba weeye oo imika halkan oo kale falaqow haddaan aqrino laxni bay noqonaysaa oo dee taas oo kale falaqo laqo sida haddaan dee dacow iyo ramow iyo dacow iyo ramu aan aqrino ay laxni u noqonayso falaquu caduwan waxay la kulmeen cadow waana cadow qolooyinkii dee meesha kaba tegeen weeye doo xunayn faqaataluuhum muslimiintii baa la dagaalamay fadaharuu calayhim way ka qaalib noqdeen oo ilaahay baa subxaana wa tacaala nasrigii siiyey walow qaa'idkoodii yar sahmi ku dhacayuu markii dambe uba dhintay wa asaabuu way asiibeenoo bacigii weeye hadda waa ciidankii uu dirjeeshkii uu rasuulkii ilaahay diray lahum waa dee liahli awdaas iyo kuwii dee awdaas isku urursadee dee markaa saqiif me hawaasin iyo ciddii la socotayba ahaa sabaaya dad laga qafaashay bay heleen oo halkaa wixii la deliyey wixii ragee ka carari mooyaane ee dumarkoodii oo kale iyobaa meesha lagu gaadhay oo lagu qafaashay dad aada u badanna kollay sabigii xunayn iyo la helay way ahaayeen walow markii dambe rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu u celiyey marka iyagoo muslima yimaadeen dee markaa xoolii lama celina sabayana waa jamcu sabiyatin sabaya waa jamac mufradku sabiyatin buu noqonaya sida dee cadiyatin oo kale cadiya loogu jamciye cadaya cadiya ee lafdigu faciila haba noqdo sabiyatina bimacnaa mafcuula weeye oo saa tii hore oo kale oo bimacnaa masbiya waa cid lasoo qafaashay marka dee waana dumar rag lahaabay hayn sida lafdiga nasaa-i dee halkana inoogaba muuqan doonta lahuna aswaaju min almushrikiin fakaana naasan waxaabaad moodeysay dad min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ahaa taxarajuu waa iyagoo iska dhowray macnaa cabsi ay dembi iyo xaraj ka cabsanayaan daraaddeed min khishyaanihina inay iyagii u tagaan oy la kulmaanba waa min ajli aswaajihinna raggoodii daraaddeed min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahaa oo dumarkii sabyi bay noqdeen dee bal markaan kolleyna waana bacdalistibraayo wakti kale ma dhacayso dee sharcigii baaba intaa u fasaxayn haddii xamli jirana xamligoo la dhigo mooye horeynu usoo maray oo taasi inaanay banaanaan ahayn ee waxay ka baqdeen kolle dee aswaaj lahaayeen oo dee dumar madax bannaan aanay ahayn oo aswaaj ay lahaayeen inay xataa dee istibraha dabadiiba ay xataa la kulmaan oo ay u tagaan bimilkilyamiin iyo taa ay ugu tagaan tii bay ka baqdeen inuu dembi uga yimaado taas taxarajuuna macnaa waxa weeyaan waa tajanabuu min khishyaanihina makhaafata alxaraj weeye iyagoo xaraj iyo dembi kaba cabsanaya ayaa dee khishyaankoodii bay iska ilaaliyeen oo iskaba dhowreen ficilkan bal kolley luqa ayaan markii hore iskagaba bilownay baabkii kanna haddaan yar raaciyo ficilkan taxaraja kolley afcaal kaleoo la mid oo baabkiisiina way jirtaa oo waxa weeye marka la eego lafdigu alxaraj asalka hore waa cidhiidhiga ee ismiguna cidhiidhi buu ruuxii ku keenaaye dembigana waaba ismi baaba taas wamaa jacala alay calaykum fi diini min xaraj xarajku waa diiqi iyo cidhiidhiga ismigiina xaraju waa la ydhaa lafdigan taxarajana marka la eego lafdigan sun dee uu yahay iyo macnihiisu way kala duwan yihin afcaal saas iyadu kuba timaadaana way jirtaayo macnuhu way kaba duwan yihin oo macnuhu ma aha taxaraja waa tan wuxuu iska ilaaliyey ka dheeraaday xaraj baan imika kuba fasirnay oo lafdigu siduu keenayana maaha waxaa la mida tahajada iyo oo kale tahajada hujuud waa hurdada tahajadana wuu tahajuday waa tan oo dee inagu lafdigu maaban iskaba isticmaalayo dee waxay keeni layd haddaan macnihiisa iyo lafdigu iswaafasayay tahajada waa seexday oo kalaabay noqon layd laakiin maxaa lafdigu yahay tahajada taraka alhujuud macnaa wuxuu iska ilaaliyey seexashadiibu iska ilaaliyo iskaga ilaaliyo dee salaadan uu tukanayo waxaa la mida ta'asama oo kale ta'asama oo filaya xadiis baynu ku soo maray mucaad bishaaro rasuulka ilaahay ummadaba dee uuba bishaareeyey oo intii hore o dhan uu kaba aamusayoo fa akhbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'asuman macnaa waa isagoo ka baqanaya dembi oo ta'asama uu dembaabaaba lafdigu keenaya in laba idhaah ismi buu ku dhacay makan laakiin macnuhu waa maxay ta isaga waa taraka اlism oo kale dembigiibu iskaba ilahay sida taxanasa oo kale xinsigu waa ama dembigii ama haddii dee kafaare wax waajibiya wixii aad kuba dhacdo dhaartaadii oo kale aad jebiso taxanasa maxay ahaan lahayd si wuxuu xinsigii kuba dhacay arrinkuna maaha meye wuxuu laba yimi wuxuu xinsiga iskaga ilaaliyey ayuu laba yimi marka waa afcaal saaso marka la eego lafdigeeda iyo macnaheedu ay kalaba duwan yihiin oo macnuhu uu noqonayo waxa uu iska dhowray waxa waa ka dhex baxay waxa waa iska ilaaliyay uu noqonayo kolley saaxib almisbaax baa markuu ficilkan soo qaado ayuu kaba cabira hada mima warada lafduhu mukhaalifan limacnahu waa waxyaalihii uu ku soo arooray lafdigiisu isagoo macnihiisi khilaafsan macnuhuna markaa waa maxay waxaanu iska dhowray waa waxan buu ka dhex baxay waxaan lafdigani kaba imanayo ayuu wuxuu kaga dhex baxayo ama kaga fogaanayo laba yimi ayay kolley alfaadaha ama afcaasha aan tiriye ay noqotaayo wuxuu kala mid dhigaana isagoo ibnulcarabi kaba soo naqlinaya waxyaalaha de matalan taribati yamiinuka iyo ama yaduka iyo caqra iyo xalqa iyo in hore soo marnayo oo ujeeddadu macnahoodu waa habaar laakiin loogama jeedo xasi iyo taxriid baa loogama jeedaa boorin iyo taas oo kale oo macnihii loogama jeeda markaa macnihii ay lahaayeen iyo wixii looga jeeday baa kala duwan halkana lafdigu wuxuu keenayo iyo macnaha ujeeddadu ay tahay waa kala duwan yihin markaa macnuhu waa maxay halkan taxaraju siawab halkan ay khaafu lxaraja min alism ama waxay la yimaadeen waxay ka baqdeen xaraj oo dembi inay kuba dhacaan maxay waa min hishaanihina min ajli bisababi hishaanihinaba hadday iyagii u tagaan inay dembaabaanba min ajli aswaajihina sababtuna waa maxay maxay ugu dembaabayaan dee rag bay leeyihiin gaalo ahaa faanzala allahu caza wajala fi dalik ilaah baa wuxuu soo dejiyey arrinkan kuba soo dejiyey qowlkan ah ama aayadan wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa ma malakat aymaanukum wlmuxsanaatu macnaa halkan maxay noqonaysaa walmuzawajaat wey waa kuwii ragga lahaa na waa laydinka xarimeeye min annisaai dumar ah waa laydinka xarimay guurkooda oo dee kol hadday nin leedahay cid kale ma guursan karto ilaa maa kii uun mooye malakat ay hanatay aymaanukum midigyadiina oo wixii dee sabyi a ku hanateen ee taa a ku milkideen nikaaxa hore uu fasakhmayaayo iyagu xalaal bay idiin noqonin lakiin wixii aan kale ayadduna kolley waxay ku cadfan tahay dee marka laega lafdiga qur'aanka marfuuc ahaan weeye halkan dee siyaaqu waa dee mafcuul ahaan baabay noqday ilaahay wuxuu soo dejiyey walmuxsanaatu waa lafdiga markan ka xikaayoone xurimat calaykum ummuhaatukum tiibay la socotay ku cadfanayd oo waxaa laydinka xarimay hooyooyinkiin waa ilaahay waa wade waxyaalihii laynagala xarimay walmuxsanaatu waxurimat calaykum wey waxaa kaloo laydinka xarimay almuxsanaatu kuwii ragga lahaa ee min annisaai haweenka ahaa ilaa ma malakat aymaanikum oo waaqacadan aan hane kuba soo degtay mooye kuwa ay midigyadiinu ay hanteen un mooye oo dee nikaaxii raggoodii hore uu fasakhmaya uu baaba-ay waa dumar ka madax bannaan iyagoo kaasi uu baaba-ayo iyagii markaa xaaraam idinkama noqonayaan xalaal bay idiin noqonayaan bal taas baa ilaahay subxaana watacaala taxarujkaa daraaddeed ayuu usoo dejiyay almuxsanaadna halkan maxay tahay waa almuzawajaat weeye waayo lafdigan dee ixsaan ama tan almuxsanaat waxaa la arkaa dhowr macnuu inuu qur'aanka uu kuba yimaado intaba qur'aankaay ku sugantay kolley nawna taadiibkiisa iyo taadiibulasmaa iyo waaba iyo dee qolooyin kaleba way kuba bastiyaanoo macna almuzawajaat halkan aan hayno iyo macna alxaraa'ir oo kale iyo faidaa xsinna fainatayna aayaddaas oo kale waa bimacnaa dee xornima iyabaa loogaba jeeday iyo dee muxsanaatin hayri musaafixaatin oo kaleo waa kuwa iyagu bal maala tani waa musawajaad bay noqone muxsiniina hayra musaafixiin oo kaleo macnaa idinkoo dee la imanaya dhowrsanayo oo ama guursanayo dee aan markaas sina labayd adigu bal zawaaj iyo alxaraa'ir iyo bal masalan ama alxor xoriye oo kale iyo waxaa kaloo kuba yimaada alcifa oo kale oo dhowrsooni iyo taas oo kale oo dee waxa weeyaan sa ay dee dumarkaa dee kuwa iyagu qadfaya almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat oo kale waa kuwii cafiifaadka ah ee dhowrsoonaayo bal waa macaani qur'aanka kolley uu yimimaado halkani waa almuzawajaat ay fahuna lakum xalaalu ida nqadat ciddatuhuna xalaal bay idiin tahay idiin yihiin ciddadooda hadday dhammaato ciddaduna halka waa istibrihi ciddo kale maaha waa istibrihi oo la hubsado uun raximkoodii inaanay wax ku jiraa jirin oo hadday dee xamli uu jirayna ay ka dhasho haddaan xamli jirinna xayd ka yimaado وxdثna abubكر بن أbي شhayبة ومحamed بن المثنى وبن بشhاaر qالوا xadثna cabdالأعلى عن سacيid عan qتاadةa عan أbي الkhalيل سacيidku markii horeba uu inoogu sugnaa waa سacيid بن أbي caruba halkii يزيد بن زurيع buu cabdالأعلى بن cabdالأعلى yimi أن abا cلqمة الhashimiya xadثa أن abا سacيidi الkhdriya xadثaهm abu calqamay rag kalu u waramay oo wuxuu ugu waramay أنa نبiy الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulki ilaahay bacasa waa diray yowma xunaynin sariyatan waa daa'ifo ciidankii kaba mid ah bimacnaa xadiidi yaziid ibni zureecin xadiidkii yaziid ibni zureecin kaba soo baxnay macnihii buu lahaa o ujeedadu dee alfaadi waa taa iminkaan kaba soo baxno kiibuu waafaqsan yahay kayra annahu qaala wuxuu yidhi ilaa maa malakat aymaanukum faxalaalun lakum walam yadkur idanqadat ciddatuna intaas baan la soconun riwaayadiisa idanqadat ciddatuuna muu sheegin halkaa fahuna lakum xalaalu idanqadat ciddatuhuna bedelkeeda maxay faxalaalu lakum kuwa iyaga ah idinku hanateen dee waxa weeyaan jihaadkan iyo taa a kuba hanateen waxa weeyaan xalaal bay iyagu idiin noqonayaan zawaajkii horena waa wax tirtirmaya baaba-iyo fasakhmayo aan markaa maanicin marka halkan iyaga dee utagoodii mid hor joogsanaya ma aha bal in yar baan kusoo yar noqon doonaa kolley xadiidka in yar walow aan dee hadalkii yar sheeg sheegnayba horta asaaniidda iyo iskhilaaf sanadka ku sugan baan israacinaynaa wuxuu ihi markaa muslim waxadaanii yaxya bnu xabibin alxaarisiyu qaala xadaanaa khaalidun yacni bn alxaarisi qaala xadaanaa shucbatu can qataadata bi hada lisnaadi naxw bal xadiidku waa kii hore uun naxwahuna waa dee kaa hore un buu la mid yahay oo dee hadduu alfaada k kaga duwan yahayna macnihiisii leeyahay qataadana isnaadkiisii hore muxuu ahaa waana isnaadkan saciid imaka uu ka warinayo qataada can abi lkhaliil can abi calqamata can abi saciidin taas buu ahaa waa kaa marka waa kii hore laba dariiqoo kaleo ka duwan baaba kuwan oo wuxuu yidhi muslim وxadثnي yaحyى بن xabيb الxاariثiyu qaala xadaثna khaalid بن الxاariثi qaala xadaثna شhucbaة can qataadata markaa shucba laba dariiq leh can qataadata can abi اlkhaliili can abi saciidi qaala anahu qaal maxa ay tahay farqiga u dhexeeya dariiqiisii hore xadaثna shucbaة can qataada ee uu ixaaleeyey oo u ixaaleeyey xadiidkii ka horeeye cabdulأعlى uu saciid kaba warinayey iyo kan waxa u dhexeeya kii hore waxay ahayd qataada wuxuu ka warinaya abulkhaliil abulkhaliilna abu calqama abu calqamana abu saciid macnaa abulkhaliil iyo abu saciid alkhudri waxaa u dhexeeyey ninkan abu calqamo laba yidhaaho dariiqan labaadse eeg abu calqama meeshii uu ka maqan yahay waa abulkhaliil can abi saciid markaa halkan waxbaa dee adigu kaa hore ku sugnaa baan halkan la socon iyada maxaa raajixa kana ma inqidaac baa jiro kii hore aynoo raajixa mise wax kale taa iyada waa kalaam inoo dambeeyo nawi kaba soo noqlin doono iyo wixii aan raacino marka qaala wuxu uhi abu saciid asaabu waa daa'ifo saxaabadii kaba mid ahay jeeshkii sabyan yowma awdaasin sabyigaasoo lahuna aswaajun rag lahaa waa dumar rag lahaa fatakhawafuu eeg halkii taxarajuu bedelkeeda waxay ka cabsadeen wey waa macnihii un inay xaraj iyo dembi kuba dhacaan haddii de ay dumarkan ay uba tagaan faunzilat hadihi اlaayaةu wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum waxadaanii yaxya bnu xabiibin qaala xadaanaa khaalidun saddexda dari waa yaxya bnu xabiib bay laba ka wada bilaabayaan qaala xadaanaa saciidu can qataadataeg dariiqii hore shucba meeshuu kaba baxayo waa saciid bn abi caruuba can qataadata bihada lisnaadi laakiin isnaadkan dambe wuu ixaalaynayaa kii hore kama dhigayno waa isnaadkan dambe shucba lahaayo ee aanu la socon abu calqama oo markaa naxwahuna markaa maxaan meesha haynaa laba dariiq walow midna shucba ayaa qataado ka warinaya midna saciid ibn abi caruuba ayaa qataado ka warinaye waxa dhacsan oo meeshii aan ka ka maqan abu calqama bayna abilkhaliili wa abi saciid kaas dariiqii hore shucba ee waxa weeyaan uu khaalid ibn اlxaaris kaba wariyey isaguna iyo dariiqii cabdulaclى saciid uu kaba wariyey iyo dariiqii hore yaziid ibnu saciid uu kaba wariyey can qataadana abu calqama waa waa u dhexeeyey ama waa ku sugnaa bayna abilkhaliil wa abi saciid marka wuxuu leeyahy imaamku raximah اllahu tacaala waa nawowiye isagoo duruqdan tilmaamay dariiqan dambe abucalqama meesha ka maqan yahay nusqooyinkii muslim oo dhan ee beledkoodii ku sugnaa khaasatan bilaadii u warhaya dee shaam iyo bilaadaas ama barigiiba aan idhaahno bilaadii bariga wuxuu leeyahy san baa dhacday abucali alkhasaani oo nin maqaaribadii kaba mid ahaana riwaayadii juluudiya ibnu mahaan san buu kuba soo naqliyey qolooyin kalena way sheegeen laakiin nuskay dhacday buu leeyahy in la sugo abi calqama bayna abilkhaliil wa abi saciid ibn اlxadaan nuskadiisa markaa walow abucali alkhasaani uu kaba soo naqlinayo inuu leeyahy anugu ka raajixa ama sabaabka ma garanayo nawiqaadiciyaad buu kaba soo naqliyey inuu yihi waxaa meesha sawaab ah in abucalqama la sugo dhicitaankeedana waa wax dhacay un maaha meeshii wax dhacaysa wax dhacay unoo meesha uu kaba dhacdee laakiin sawaabku sida riwaayaadka hore waa in abucalqama u dhexeeyo abulkhaliil iyo abu saciid marka waa hadal cad laakiin nawowi baa wuxuu raaciyey waxaa suurtagal ah yaxtamilu sugidan la sugay abucalqama iyo goynta la gooyey inay labaduba sawaab noqdaan say sawaab markaa labaduba ku noqonayaan haddii la ridiyo haddaan la ridin sheekhu uu sii wado wuxuu yihi abulkhaliil baa labada wejba ku maqlay markaa macnuhu muxuu noqonaya hadalkiisuu tukeenayo abulkhaliil inuu abucalqamana ka maqlay can abi saciid abu saciidna taas abaa saciidna taas ugaba maqlay dee wuxuu leeyahina kitaabka bilowgiisii baa waxyaalo saasa ee bal hadalka nawowi wuxuu laakiin uu noqonayaa mid dee sawaabo ah ama jira haddii uu abu markaa khaliil abu saciid uu soo gaadhay ay is arkeen markaa waxaan odhanaynaa e kolla waa siduu kaga wariyey kolla waa sida la-aan labadii dariiq ba ansaxaynaa umuuro sidaasana hore kitaabka waan ugu soo aragnay laakiin arrin baa jirta habeenkii dhaweynaynu soo marray aan soo sheegayoo ninkan abalkhaliil la yidhaahaa xaafid muxajar saadisuu ka dhigay macnaa axad saxaabo arkay maba jirto axad saxaabaha barhkooda soo yar gaadho axad saxaabo arkay maba jirto bal kitaabkiisa taadiibu taadiib xaafid ibnu xajar abu qataade iyo abu saciid alkhudri iyo safiina iyo bal qolooyin markaa saxaabadii ka mid ahay uu wax ka wariyo intaba waxay ku tiriyeen inay ersaal tahay ujeeddadu waa inqidaac lamu kulmin midna bay idhaaheen markaa dee san imaamku uu yihi nawowi arrinku ma noqonayo oo mabuu arag abu saciid alkhudri maba soo gaadhin mabuu aragba waanay caddeeyeen xaafid ibnu xajar iyo horti markaa mizi oo kale taadiibulkamaalka iyo riwaayadiisa abu saciid iyo abu qataade iyo safiina mawlaa rasuulilah iyo uu kaba warinaya saxaabada in irsaal ay tahay arrintu way jirtaa kutubtii way ku sugantahay isagoo wax ka warinaya iyadoona cidi udhexayn laakiin waa inqidaacun macnaa maaha dee tasa waxaan leenahay hadalkan dambena uu dee shuraaxda inoogu sugani kolley dee waa hadal nadar ku sugan yahay oo waxaan u suurtogelaynba ninkani muu soo gaadhin abu saciid ee waxaan leenahay un riwaayaadka kale ayaa raajixa halkana kala go-un baa jiraya riwaayada sanada ama dee dhicid ay wax ka dhaceen ayuun baa jiraya taasi waa xagga sanadka arrinta kale xadiidku bal inooguma suganna waxa weeye dadka iyagu masbiyaadka ah ee dee gaalo bal maalan jihaad iyo waxyaa lagaga helay nikaaxi inuu fasakhmayo hadday dee rag lahaayeenba marka ciddii ay sahmigooda ama ay dee milkigooda ay gashay waa dee sidii imaadii kale way u bannaan tahay la kulankooda taas way uba bannaan tahay xadiidkuna markaa dee yasabu nusulku waa tukeenayo waa tukeenayo wey kolley waxaana jirta bal hadday dhacdo ama waktigay addoomuhu jireen oo ruuxan milkigiisii ay dariiqan aan sabig ahayn ay kuba soo gasho waa soo iibsadayba mithaal ahaan milkigiisii bay ku soo gashay zawjna way lahayd xukumku muxuu noqonayaa inay lafdigan cumuumkan ilaa maa malakata iimaanukum wuxuu yar keenayaa cumuumku suuradaasna way soo gelaysaa ibnu cabaas waa tacmiimiyaa oo wuxuu leeyaha salaa nikaaxuu fasakhnaya kol haddii tabadululmilki uu dhaco ama ruuxan milkigiisi ay soo gashay lakiin jamaahiir alculamaa arrinta waxay ku khaas yeelaanuun sabab nuzuulkan bay ku khaas yeelaan lafdigan walow dee qaacidadii ahayd alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab halkan may taa may eegina lafdiga sababkanun bay ku khaas yeelaane laakiin haddii arrintu ay si kale ay ruuxa ay kuba soo gasho bal matalan saasoo kale dee iibkaasoo kale iyo uu saa kuba milkiyo may zawjna ay lahayd zawaajkuma fasakhmayo laha lakiin iyadaa bal matalan zawaajkuma fasakhmayo kolley xadiid inoo dambeeyo bariirana oo rasuulka ilaahay khiyaar iyadii siiyey iyadoo dee cid kale ay gacanteed gashay weliba ay xorowdayna culimada xujadoodii weeyaanoo bal waxaan leeyahay jamaahiir alculamaa xadiidkaa kale aayaddan cumuumkeedii ku khaas yeeleen saasaa daraaddeed saa ibnu cabaas uu kuba tega cumuumka walow taa ay qaacidadii keenaysa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab kumay tegin xadiidkaas baa khaas yeelay bayne saa daraaddeed markaas waa arrinku wuxuu ku kooban yahay sabigiibuu kuba kooban yahay baab alwaladu lilfiraashi watawaqi shubahaati baabun waa wuxuu u baabaysan yahay alwalamadee qowli nabiyi salى اllahu عalيه wasalam alwaladu lilfiraash hadalkii rasuulka ilah yihi waladku wuxuu usugnaaday firaashka iyo watawaqi shubahaati dheeraantii laga dheeraanayey waxyaalaha shubhadu ay ku sugan tahay ruuxu uu iska dhowrayuu kaba dheeraanayey bal intuba xadiidkay nooguba imanayaan alwalad lfiraashna waa rasuulka ilaahay qowlkii iyo xadiidkii markaa saa daraaddeed waxaan kuba sharxi doonaa un ama xadiidku inooguba imanaya wax loogaba jeedaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بن رمح qaala أخbarana layث عan iبn شhihaabi عan curwaةa عan caaشhaةa أnaha qaalat اkhtasma bal sanadku waa dadka aynu dee in badan soo wada aragnay oo kitaabka inooguba badan markaa xadiidku baan eegaynaa caaisha ayaa waxay tidhi اkhtasama sacd بn abi waqaasin waxa dooday oo dee iyagoo wax isku haysta weeye sacd بn abi waqaas iyo wa cabd bnu zamcata nin cabd bnu zamca la yidhaha isna saxaabi ah ayaa waxay ku doodeen fii ghulaamin inan bay isku qabsadeen inan ayay isku qabsadeen ay ku doodeen markaas faqaala wuxuu yidhi si doodoodii u dhacdayna n sacdun haadaa yaa rasuul اllahi ibnu akhi sacd baa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow kani waxa weeye walaalkay inankiisii weeye cutbata bni abi waqaasin ahaa cutbata bni abi waqaas ahida ilaya waa ii dardaarmay annahu bnuhu oo wuxuu ii dardaarmay waanu dhinto markaa cutba ma noolayn annahu bnuhu inankiisa inuu yahay inuu isagu dhalay undur eeg rasuulkii ilaahayow ilaa shabahihi bal shabahiisa eeg macanaa ekaanshihiisa uu eg yahay eeg n walaalkay dee cutbana rasuulka ilaahay waa garanayay wa qaala cabd bnu zamcata ninka way isku haystaan inanku waa inan markaa dee kolley yaroon oo dee ka waktigan makana markii la joogay weeye ama me maka fatxu maka weeye markii maka la yimi ba ahayd fatxu maka markaasaa wuxuu yihi waqaala cabd bnu zamcata haadaa akhi kani waa walaalkay yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay walaalkay weeye waa ina zamca ninkani welida waxaa lagu dhalay oo ku dhashayba calaa firaashi abi aabbahay gogoshiisii ayaa lagu dhalay min waliidatihi waliidadiisii ama jaariyadiisii addoontiisii ayaa dhashay firaashkana isaga u ahayd taas buna fanadara rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm ilaa shabahi bal xadiidka waan gaari doonaaye siaan umuurta u yar suurayno horta in cutbata bn abi waqaas dee waa nin ay sacad walaalo ahaayeen kolley kana weynaa waktigaasna ma noolayn gaalnimaanu ku dhintay walow bacda qolooyinkan kutubta saxaabada markaa leh barhkood ay malaha dikriga meelaha yimi iyo waxyaalo barhkood laga soo naqliyay ay saxaabinimo ugu sheegeen laakiin wax sugan maaha gaalnibuu ku dhintay bal ninkani maalintii uxud rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ninkii nabarka kuba dhuftay adakray taas baabu ahaa ama me waxa weya dhoosha ka jabiyaan ujeedaa ninkaas baabu ahaa cutbata bn abi waqaas gaalnimadina uu kuba dhintay sacadna walaalkii weeye cabdi bnu zamcana kolley ninkani waxay walaala yihiin sawda bintu zamca um اlmu'miniin sawda bintu zamca walaalkeed weeye isaga islaamkiisuna waa dambeeyo waa dadkii fatxu maka islaamay buu ahaa waayo waa horeeyey bal xaaf ibnu xajar baa dee kolley soo naqliya ibnu abi caasim buu kaba soo naqliyaye tarjamada uu isaabo kuba leeyahay markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sawda dee saynu soo marray markaa khadiijo markay dhimatay dabadeed un baa u guursaday makana intii la joogay ahayd iyadoo muslimad bay ahayd waktigaasna malaa wakti mawsim joogay buu ahaayo xajkii ayay dee malaha waxay ku maqnaayeen mashaacirtii bay kuba maqnaayeen markaasaa markii uu yimi iyadoo rasuulka ilaahay guursaday ayuu dee isagoo te aada uga cadhaysan ka xun aabihii baa dee joogo guuriyeyba ayaa intuu ciid qaadu madaxa iskaga shubay waa inkaar iyo diidma uu tan diidayo berigii dambe u odhan jiray inii la safiihun yowma axsu رأسي يوم أحص التراب على رأسي أن تزوج رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سwدا markaa dambe odhan jiray wal mid saفihaan ahaa maalintii aan ciidda iskaga daadinaya madaxa waxaan ciidda iskaga shubayana ay ahayd un rasuulka ilaahay guursigiisa uu sawdo guursaday oo bal waxaan leenahay waa sawda walaalkeedba weeye cabd بن زمعة kutubta qaarkood baa waxaa dhacday cabdاللahi بن زمعة kuwa usuul iyo keyrkoodba ee culimadu taa khadأ bay kuba tiriyeene cabd بن زمعة taasba wey habeen dhoweyd baa waxaan soo maraynay oon soo aragnay bal meeshii imaka waxaa laga yaabaa inaanay iyar muuqan ee aan soo maray nin la yidhaha abu cubaydata bni cabdillahi bni zamca habeen dhoweyd baa kitaabka oon lahayn xadiidkaas keliya ayuu kuba leeyahay taas habeen dhoweyd buu ahaa imaka laftiga xadiidkii imaka laakiin nagama dheereen waan soo heli doonaabe abu cubaydata bni cabdillahi bni zamca habeenkaas ba waxaan idhi cabdالlahi بn zamcahani dee abu cubaydaha waxaan lahayn xadiidkaa keliyu leeya aabihii baan idhi waa sawda bintu zamca walaalkeed cabdالlahi بn zamca waa nin quraysha kolleyna umuurahaasi waa ibnu mandeh oo kale iyo iyo rag leh ayaa taraajimta markay iyaga dhiganayeen baa kolley takhliid kaba dhaca laga yaabo dee taasna tabac aheede bal waxaan leeyahay habeenkaa dhaweydsan idhi oo ahaa cabdالlahi بn zamca inuu sawda bintu zamca walaa walaalkeed yahay may taasi ma jirto sababtuna waa ibnu mandahiyo waxyaalo kaba dhacay cabdالlahi bn zamcana waa nin quraysha oo reer beni asad ah khadiija bint khuwaylid iyo reerkoodiiba ah aabihii samcat bn اlaswad ibnu cabdilmuطalib laba yidhaaho ninkanna ama sawdana waa quraysh bay ahaayeen oo reer beni caamir bay ahaayeen oo aabahood samcat bnu qays baa la odhanaya bal habeenka kolley ibnu rag ba dee ibnu mandahiya ay kaba mid yihiin ba ninkan aan hayno ee ghulaamkan laisku haysto cabdiraxmaan la yidhaaho iyo cabdullahi bnu zamcahaas isagu reer bani asad iyo cabdi bnu zamcahan aan hayno ee isaguna dee cabdiraxmaan ama ghulaamkan ay walaalaayeen ghulaamka yidhahen magaciisa cabdiraxmaan buu ahaaye ayay walaalo kaba dhigeen ilmo zamcat bnu qaysna ama zamcat bnu laswadna way kaba dhigeen bal waxa weeye haddaba habeenkaa taas dee waayo wixii way duuban yihiin oo dee inta badan lama xafideen laakiin arrinkii uu duumayba eh bal waxaan leeyahay cabdullahi bnu zamcaan waa nin kaleo reer beni markaa asad ah cabdi bnu zamcana la walaalmaha sawdana walaalkeed waa cabdi bnu zamcaan aan hayno iyo ghulaamkan imaka aan hayno arrinku horta taasi waa mid waa xagga magaca arrinta kale jirtaana waxa weeyaan arrintan ay isku hayseen jaahiliyadii dee waxyaalihii kaba haydha bay ahayd cadadoodna waxay ahaydba dee dadkan ama dumarka addooma ahaa kolkol way iska diri jireen oo suuqay gelin jireen oo iyaga dee intay faaxisho sameeyeen baabay halkaa lacag ka qaadan jireen oo barhkood ragga qaarkood waxaasay ku shaqaysan jireen oo iyaday odhan jireen jirhkaaga ka soo ganacso dabadeedna waxay helaan iyagaaba u keeni jireen kuwa qaarkoodna dee waa imaa ay lahaayeen oo iyagu awqaadda qaarkeed ay laba kulmi jireen bay ahaydba haddaba hadday ilmastaa kuba dhasho khaasatan kuwa iyagu dee suuqa iskagaba jira kolna sidaa dee bukhaari oo kale kuba sugan caisha markay tirinse siyaarihii laisu guursan jiray iyo waktigaa jaahiliyadiiyo dee islaamku intoodii badnayd buriyey intay dadkii u yeedho hadday dhasho ay la kulantay ay odhan jireen hebelo waa ilmahaaga saasuu ku raaci jiray awqaadda qaarkeed haddii dee taasi aanay dhicinna qaa'if ayay ugu yeedhi jireen oo bal markaa midkood raacin jiray taas bay ahayd ama iyada haddii sayidkeedu meesha kala kulmaya yahay haddii ilmahan dee uu kol hadduu laba kulmi jiray ilmihii hadduu sheegtona waa kaas haddii aanu sheegana kolley firaashka isagaa la raacin jiray hadduu iska anfiyana dee markaa waa karayo waaba iska anfiyi jira oo kaygii ma aha buu odhan jiray arrinkana waxay dhacday haddaba dee labadoodu midna ma noolayn cutbana ma noola zamcana maba noola inankan dee malaa iyada waxay haweeneedan addoon waxay u ahayd ba zamcay u ahayd saaxiib firaashna way u ahayd oo dee kolkol waa la kulmi jiray isagii waktigaa hore sheegasho cidi sheegatina may jirin cutba ayaa malaa dee si unula kulmay oo dee waa kan filayay inuu isaga uurkaas uu lahaa ilmihiina walaalkii kulaba dardaarmay dee islaamkiina waa yimi kiiba iskuba qabsadeen markii maka lasoo galayna inankii weliba walaalkii u eg buu arkay oo markaasuu kuba dhego yihi waa walaalkay inankiisii cabdi bnu zamcana isagu waa dadkii waktiyadaas ooba islaamay isagii waa kan uba diiday bal doonii ay dhex martayna waaba tan iyo si rasuulka ilah kal ku kala xukumay arrinkuna kaas buu ahay fanadara uu eegay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam ilaa shabahi shabahiisii iyo bal faraa wuxuu arkay shabahan ekaansho iyo shabah bayinan cad oo bicutbata cutba uu shabahayo aad baa wuxuu ugu ekaa cutbat bn abi waqaaskii shede markaa isagu walaalkii yidhi anaa dhalay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi huwa waa gulaamkani laka aduu kuu sugnaaday iyo cabd waa cabd ibnu zamca cabd ibnu zamcow aduu kuu sugnaado macnaa addoon buu kuu yahay ma aha ee waa walaalkaa xukumkii buu siiyeyna waa kan lahaa isagu cabd ibnu hada akhi buu lahaaye waa tiibuu uxukumaya waa walaalkaa weeye xukum caamana rasuulka ilaahay baa rido wuxuu uhi alwaladu ilmuhu lilfiraashi ay lisaaxibi اlfiraashi kolba gogasha ruuxa leh ayaa waladkii loo nisbaynayaa walilcaahiri kii zaaniga ahaana alxajaru hungow iyo khayba ayaa u sugnaato wuxuu helayo ou zinadiisaa ku helayaa ma jirto waxtajibi iska xijaab minhu ilmahan ama inankan yaa sawdatu binta zamcata sawda bintu zamcay adigu waa ixtiyaad ahaan dumarkii rasuulkuna dumarka kale lamid maha lastunna ka axadi min annisaa markaa shubhada meeshii jirta daraaddeed ayuu yihi walow daahirkii uu walaalkeed kaba dhigay ayuu yihi iskaba xijaab sawday adigu ixtiyaad ahaan iyo taabo bal markaa xukumkan weeye xadiidkii daruqdiisa haddaba aan yar wadno si aan bal waxyaalaha inooguba sugan halkan aan marka dambe u wada eegno qalat waxay tidhi caaisha falam yara gulaamkaasi dee nin roodna wuu noqday caruur buu yeeshay madiinuu deganaa iyaguna madiine way joogeen waa cabdiraxmaan baana la odhanaya sidoo xaafid ibnu xajar yidhaah u arag sawdata sawda qad weligeedba umuu gelinoo dee way iska xijaabi jirtay walam yadkur moxamed ibnu rumxin qowlahu ya cabdu moxamed ibnu rumxin waa eeg sheekha muslim ee qutaybata ibnu saciid iyo moxamed buu ka wada wariyey lafdigii qutayba kaa hore buu ahaa huwa laka ya cabdu laakiin muu odhan iyo cabdi o ujeedada wuxun baa laftigiisa huwa laka dee cabdi baanu la hadlayay iyo cabdi un baan la soconay laakiin dee isaga ayuu la khadaabayay alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajaru xadaثna سacيid بن maنصuuri وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqidu qaluu xadaثna سufyaan بn cuyaynata xa وxadaثna cabd بn xumaydi qala aخbarana cabdالرaزaqi qala aخbarana macmar kilaahuma macmar iyo sufyaan ibn cuyeyne labadoodaas buu leeyahy kilaahuma can الzuhriyi bhada اisnaadi zuhrina isnaadkiisii oo can curwata can caaishata naxw naxو اxadiiثi الsaabiq غayra ana macmara wbna cuyeynata macmar iyo ibna cuyeyna fii xadiiثimaa xadiidkooda waxaa kuba sugnaa un alwaladu lilfiraashi walam yadkuraa laakiin labadoodu xadiidkooda may sheegin walilcaahiri اlxajaru intaa may sheegin xadiid abu hurayro iyada tan ah qisadu yaanay la soconin be laakiin dee qaacidadan guud iyo xukumkan guud ee rasuulka ilaahi xukumey ayaa inoo dambeeya balkawan insha allahu tacaala waan arki doonaa kol haddaan macnihiisa ka fahamnana dee kaa kale isaga waxba waan laqbayn doonaa un biidn illahi tacaala horta laftigan alcaahir sidaan ku laqbeeye azani weeye oo bal matala cahira iyo cahirat haddii la idhaha bimacnaa zana iyo zanatun weeye alcaharna oo iyada hadana iyo cayntaba waan fadxinayna ama hadana waan fadxinayna azinaba weeye lahu lxajar alxajarna dhagax loogama jeedo iyo barhkood say yidhaaheen waa la rajminayaa taas macnuu maaha e wax xaquu ku leeyey ilmihii dee kol haday zina tahay wax xaquu ku leeyey ilmahaas iyada ma jirto oo hungow iyo xirmaan baa uba sugnaaday bay oo carab baa waxay idhahdeen caadadeeda waxa weye markay khaybada iyo xirmaankay kaba cabiraan alfaadahan lahu lxajaru iyo bifiihi alaslabu alaslabna ama alislab waa ciidda barhkoodna waa dhagxanta yaree qururaxa yidhaahaan ee bifiihi alaslabu iyo lahu lxajaru iyo macnuu waxa weeyaan khaybo iyo xirmaan buu leeyahy hungow buu leeyahy afkiisa waxaasi kuma sugan yahin oo wuxuu leeyahay ma jirto taas bay tahayba ujeeddadu laftigan alfiraashna dee lisaaxibi alfiraash baan kuma fasirnay waa gogasha kii lahaayee dee waxa weeyaanuun haddii meeshii zawj ay arrintu ahayd haweene la qabayna ee ninkeediibaa ah saaxib alfiraash ayuu noqonayaa meherkaa ismehersadeenna haweenaydii saaxibat alfira ama dee ninkeedii dee waa iyadii waa firaash bay ugu noqonaysaa isagii ayay ugu noqonaysaayo hadday dhacdo kol haddii dee isguursadeen meherkii dhacay muddo ay ka dhali kartana eeg ilmaayo dee ninkan loo nisbeeye ay kaba dhali karto culimadu ay dhahaan dee lix bilood bay iyagu ay dhigta ay matalan markaa ilma ay ku dhasho taas ee inuu licaan iyo waxaa iskaga anfiye mooyaane ilmihii isagii baa loo tirinaya kol haddii ay suurtagal tahay inay isaga ay tahay oo waxay suurtagalka ay dee meesha kaga saarayaan haddii dhacdo sida waktiyadeedna dhacda gabadh imaka orodbaba joogto oo kale in de nin halkan jooga loo guuriyo iyo si iyadna xaggii ka imid isna aanu xaggii tegin sanadna ha ka wareegto laba sanadood ilmo ay dhasho oo kale lama odhanayo alwaladu lilfiraash oo dee imkaan baan jirin suurtagal baanay ahayn inuu iyagii kol haddaan midna halkiisii ka tegin oona isna kuba kulmin inkastaba caqdigii iyo meherka haba jiro ee kol haddaan imkaan maalan kulan jirin iyada taasoo kale alwaladu lilfiraash meeshii ma imanayso markaa dee caqdi jiro zawaaj jiro imkaana liqaana ay jirto muddadii ay suurtagal ahayd ilmo in ruuxan loo nisbaynaya kuba dhalo lix bilood iyo wax ka ziyaadsan baylam ay markaas ay arrintuna ay dee muddadii kaba dambaysay caqdigii horta haddiinu licaanka inoo dambeeye iskaga anfiye mooyaane ilmi isagaa loo tirinaya waana saaxib alfiraasho markaa markay iyada noqoto dadkan xaraa'irta ah dee zawaajkaas waa caqdiga naftiisa saaxiibata ayay dee markaa ay noqonaysaa firaash ugu noqonaysaa ninkeedii ama iyada addoon hadday tahay oo kale addoon hadday tahay e haddii sayidkeedii de waa waqtiyaday jirtee ay dhacdo inuu la kulmo uu la kulmayey iyada markaasna kulankaas uu la kulmo yani waxba u dhalin hore eh waxay ugu noqonaysaa iyadna firaash bay ugu noqonaysaa isagii baa saaxib alfiraasha marka xaalada kol hadday dhacdo muddo dee waqtigii uu la kulmay ilmo uu ka beermi karo ama ku dhalan karo waa muddadaa dee culimadu inta ugu yareeyay intaa kuma xadidaan ilmihii isagii baa loo tirinaya marka arinku waxa weeye oo ama qaacidadan guud ay tahay xagga nasabkii iyo cidduu haleelayay weeyaane ruuxii kolba saaxib alfiraash laguma tirinayey ama sayid ha noqdo dee addoontan uba tegi jiray ama zawjkii haba noqdo dee imkaanan liqaagaasna uu jiray ayaa ilmihii yeelanaya isaguu la halee ayuu haleelaya ama kii zaaniga ahaa isagu sheegashadiisaas iyada waxba kuma haleelayaan oo sheegashadiisaas waxba kuma haleelayaan waxna uguma sugnaanayaan bal taas baa imaka xadiidkan debel uu yahay marka haddii isagii loo nisbaynayana axkaamtii dee walad lahaa inay isdhexlayaan oo dee adigu axkaamtii walaado kaba imanaysa oo dhan ama ilmo mid u eg ha noqdo ama yaanu noqon koladuu saaxib alfiraash yahay bal markaa dee licaanka inoo dambeeyo iskaga anfiye mooyaane axkaamtii o dhan baa sugnaanaysa weeye ama kan zaanigaa wax xukumo meeshii uma sugnaanaya ma jirto sheegashadiisan marka arrinkan wuxuu noqday sheegashadii cutba walow daahirka ay ahayd inuu isagu dhalayo isagii u ekaa isagiibu aad uguba ekaa dee waxaa kaba soo qaad ma laho walow jaahiliyada waxoodna way baabi'een kolkol saa uu ilma ugu dee lagu haleeshiin jiray waxa weeyaan wuxuu leeyahay maba jirto ilmihiina yaa loo xukumayaa oo uu abtirsanayaa saaxib alfiraash oo amada ninkii lahaa dee awqaadda qaarkeedna laba kulmi jiray saasoo kale ay dee ugu ahayd firaashkaba ay uguba ahayd kaas baa loo xukminaya bal arrinku kaas buu noqday ama intan iyada dambe ah waxtajibii minhu ya sawda de kol haddii walaalkeed uu noqday oo uu bal maalan iyadii loo xukumay maxay keenaysaa taasi inaanay iska xijaabina waa walaalkeedba eh laakiin dumarka rasuulkuna dumarka kale lamid maha sida ilaahayba qur-aanka uu kuba yidhi shubhana way jirtaa iyo shaki xukumkii waa kan laakiin oo sharcigu waaba kan laakiin meeshii shaki iyo shubha jirta haddaba waa ixtiyaad arrinkani waa san uu kaba cabiro sheekhu tawaqi shubahaat dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk baabkeed weyi waa arrinkii dee shubhada ahaa ee ruuxa muslimka ee warci inuu iskaba dhowro ay hayd tiibay tahay oo iyada aragal-aantani walow sidii kale ay isu dhexlayaan dee axkaamtii kale kolley way ka dhaxaynaysaaye laakiin xaggan iyadoo umalmu'miniinna ah aragla-aantani waa shubhadan jirta daraaddeed iyo baab ixtiyaad iyo baab shubhadii in lagaba dheeraanayo iyo waracnimo weeyaane maaha inaanu dee imika geesna walaalkee dee uu bal matalan walaalkeedu kabayay geesna ninkaa kale intuu kaba dhalay aanu walaalkeed asal ahaan ahayn taas maahe waa baab ixtiyaad iyo taas ka carar uun adigu bal wixii waraci iyo wixii shubha ka fogaanteed intaas bay adigu bal arrinkan yahay kolley sheekuna qolooyinkiina sharaxa haysta halkan bal istilxaaq oo kale iyo wixii axkaamtiisi iyo umuuro kuba tacalluqsan ayuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan uu dee sheegaya iyo khilaafkii culimadana waqti saasaan uba hayn arrinkuna kolley walow calaaqo weyn laba leeyay laakiin bal intii dhoweyd ee xadiidka aan kaba sheegayay ayaa intaas si casharku inoogu yar socon karo xadaثnي محamed بن رافiع وعبد بن حmaydi qال بن رافiع xadaثna cبدالرزاq qال أخbarna معmr عن السوري عن بن المسyب وأbي سلمة عن أbي هريرة أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qال الولد للفراaش walilcaahiri اlxajaru waa xadiidkii oo kolley xadiidkan asxaab badan ayaa wariyey oo aan markaa mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix toona ahayna kaba badan ayaa wariyey oo waa xadiid saxaabo badan oo kala duwanay aynoo wariyeen dee xukumkiisna waa kaa aynu imika sooba sharaxnay weladku wuxuu u sugnaaday haleelayaa loo nisbaynayaa lilfiraashi lisaaxibi اlfiraash walilcaahiri kii zaaniga ahaa ee lahaa anaa dhalayoo ilmahani waa kaygii iyo waxyaalahaasna alxajaru khayba iyo xirmaan iyo hungow baa usugnaadayoo wuxuu taa ku helaya iyada ma jirto dee halkaasna waxba kuma haleelayaan oo dee zawaajka iyo waxyaalaha caynkaas sinada caynkaasa waxa ku haleelaya isagii ma jiraan وxadثna سacيid بن maنصuuri وزuhayr بن xrbi وcabdالأعlى بن حamadi وcmr الناaqd qaalوا afartaa sheekba waxay yidhaaheen xadaثna سfyaan waa سfyaan بن cuyayna عan الزhriy zuhri xadiثku waa kii hore oo lafta inooma soo noqonayo wuxuu halkan inoo sheegaya in uu sheeku usoo ama riwaayaadkan iskhilaaf jira xaggan marka la eego asxaabtii ibn cuyayna xadiidka ama isnaadka siday kaga wariyeen وuxuu hi ama بن maنصuuri ama بن maنصuuri waa سacيid faqaala عan سacيidi عan أbي هurayrata eeg xadiidka markii hore waxaan soo aragnay cabdالرaزاq oo macmar ka warinaya macmarna زuhri laakiin xadiidka سufyaanna زuhri waa uga wariyeystaa macmar kaba wariyey marka dariiqii macmar maxaan kusoo aragnay can ibn الmusayibi wa abi salamata oo zuhri inuu labadan imaam ee ibnulmusayib iyo ibn abi salama labadaba ka wada maqlay labadoodna abu hurayre ay ka wada maqleen shaki iyo wax ikhtilaafna ma jirin laakiin sufyaan baa asxaabtiisi iyo xertiisii bal matalan xagga labadooda israacinteeda calaa sabiili shaki amase waxa weeyaan iyadoo la iskuba cadfayo aan shaki jirin ama midkood lagu gaabsanayo ayay isku khilkhilaafeen tii buu markaa sheekhu inoo sheegayaa matigi xadiidkuna waa kii hore wix inoo soo noqonaya maaha marka muxuu yihi saciid ibnu mansuur isagu muxuu yihi riwaayadiisa can sufyaan muxuu yihi can الzuhriy can saciidi can abi hurayrata marka abu salama ma sheegin eeg wa ama cabdulأclى cabdulأclى ibnu xamaadna faqaala can abi salamata wa can abi saciidi can abi hurayrata shaki ba abi salama can abu saciid oo abu hurayre kaba warinaya waana sufyaan can zuhri markaa dariiqa وqاaل زhayr زhayr بن xrb isagu wuxuu yihi عan سacيidi أو عan abi سلمةa أxadهma أو kilaahma عan abi هurayrata oo markaa waa sa riwaayadii hore xamaadun bay me cabdالأعlى bay la mid tahaye laakiin muxuu raaciyey un isaguba can abi سلمةa can سacيid uu yihi kana waa kan can سacيidi can abi سلمة yihi laakiin lafdigana waa mid ahaan ayaa dee abu hurayre kaba warinayay aw kilaahuma ama labadooduba waa arrinkii uno e waxay bal matalan cibaaradan soo korodhay mooye waa shakigu si uu ahaa un wa qaala camrun camrun inaaqid waa hadda asxaabtii iyo xertii sufyaanun waa dhici karta awqaadda qaarkeed inuu mid ku gaabsanayey awqaadda qaarkeedna labadooda israacinayay markaa dee barbaa sidii ay u maqleen ay usoo naqliyeen wa qaala camrun xadaثna سfyaan maraة عan الزhriي عan سacيidi وabi سلمة وmaraة عan سacيidi أو abi سلمة وmaraة عan سacيidi عan abi hurayrata waa riwaayo jaamicaho aada moodo dee iskhilaafka arinku sufyaan buu xaggiisa ka dhacay kaluu midkood ku gaabsado kaluu labadoodii wada sheego awqaadda qaarkeed kal uu jasmiyo iyo kol shakiyar galo labadoodii isagu markaa oo wuxuu yihi markaa eeg camru inaaqid baa le sufyaan mar xadiidku dee marar bay ka maqleen maratan can الزuhriya can saciidi وabi salama wuu jasmiyey wamaratan marna can saciidi aw abi salama siday qoladan ku wariyeen oo malaha waa shakisnaaba markaa dee markan dambe malaha waa beryihii dambe wamaratan can saciidi kolna saciidun buu kuba gaabsay can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bimili xadiidi macmarin lakiin intuba waa xadiidkii macmarin kaba soo baxnay ee alwaladu lilfiraashi walilcaahiri اlxajaru kaas buu lafdigu ahaa lafdiguna waa kii un weeya bal markaa waxaa kaloo uu bal matalan dee iyada umuuro wataan soo sheegnay xaggan shabah baa jiray haddana rasuulka ilaahay shabahii muu eegin ee dee arrinkan kale ka xooga badan oo ah markaa xaggii firaashnimadii ayuu rasuulku raajax yeelay marka wuxuu xadiidku daliil nooyow jaanibkaayna tusaya shabah waa inoo dambeeyaayo kolkolba haddii loo baahdo marka si kale lagu kala saari kari waayo dee kaafada oo kale iyo shabaha laba eega ee marka shabaha iyo xukma alkaafa ay imanaysaa ama la ictimaadsanaya waa marka wax ka xoog badan ee aanu jirin marka firaashnimadan baa waxaa kaba horeysa markaa lama eegayo kanuu eg yahayo mala uma eke iyo ciddii baltaa lama eegayo waayo sabab ka xoog weyn baa jirta dee waana inoo dambaysaa licaanka inooguma dambaysaa laba dee isqabay oo dee ninkii uu inkiray ilmahan caloosheeda ay kuma surtaa inuu ilmaheedii yahay rasuulkii ilaahayna markaa sidii uu ku kala kaxeeyey markay dariiqii lacaanka mareen inuu rasuulka ilaahayna weliba dee sii tilmaamo u yihi hadday dee sifadaa iyo sifadaa sifadaa min le ay dhashona waa hebel haddii waa xameeye dee isagaaba run sheegayay haddii kalena malaa been buu kuma sheegay sifadii aan la jeclayn oo waa ninka kale sifadii ilmo u eg bay dhashay haddana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh lacaankii baa ka xoog badan soo maaha dee lacaankii un baa dee adigu tii oo wixii ka xoog badan marka uu jiro dee ictibaartii ma yeelanayso waa laba amaaradood un amaaradii xooga badnayd ayaa la raacaya marka marka aanay wax ka xoog badani jirin ayaa markaa sharahiya waxyaalahaasba looba matalan loo kacayaayo loo eg halkana sheekhu waxaa kaluu sheegayaa xagga culimada iskhilaafkoodoo jiro bal turux hadduu haweeney zine ugu tago dee jaanibkan ay qoloyn u xoojeysteen halkan u daliishaday xadiidka daahirkuma dee gees buu daahir uba yahay hadday dhacdo haweeney buu u tegey waa ka zinaystay sinadaas waa tan oo walilcaahiri lxajaru baan haynaa wax aathaar oo kolkol musaaharo iyo waxyaalo miyay kaba dhalan kartaayo aathaari miyay kaba ratimaysa aimada qaarkood sa abu xaniifa iyo awsaac iyo thawri iyo axmed iyo ayaa waxay kaba dhigaan maaha waxyaalo kale ee aahaartii musaahara inay meeshii kaba imanayso musaahara siday uga imanaysaa haweeneydan uu kaba zinaystay inanteedii oo kale ama hooyadeed oo kale kulankan uu la kulmay inaanay hadhow ugu banaanaanayn waayo guur caadiya marka uu dhaco ruuxuu guursado haweeney oo kale uu guursado dee inanteedna umay banaanayn hooyadeedna umay banaanayn tan oo kale zinadiina inay aahaartaasi dhasho naagtii uu ka zinaysay hooyadeed iyo inanteed inaanay u banaanayn waa aahaar markaa ay ictibaar siiyeen bal taasoo musaara laakiin kolley culimada intooda kale oo maalik iyo shaaficiya ay kaba mid yihiin waxay leeyihiin wad azina shay xaaraam uu ahaa xalaal lama xarimayo cid wax ku banaydna idna xaraam kama dhigayo markaa wuxuu raad u leeyahay maba jirto raad ma leeyahy markaa taas maxay kaba dhigan tahay tii uu ka zinaysay hooyadeed xalaal bay noqonaysaa xaaraamtan uu sameeyey xalaashii kama xarimayso inanteedii hadduu guursanayo xalaal bay u tahay oo ujeedaed macnaa zinadii wax ka ratimaya maba jiraan dee shaaficiyada halkan waamay sii fog yihiin oo kale culimada kalena kuma waafaqsana shaafici oo kale iyo halkan walow dee barhkood qurdubi oo kale daahir tafsiirkiisa iyo shanqeydii isagana markuu suurato joogo in waxaa furqaan oo kale daahirkiisa si waxay qowlka xoogeynayaan ay tahay iyaga halkan waxaaba jirtay yar xeeldheeraan oo ay yidhaahaanba kii isagu zaaniga ahaa inantii uu dhalay ee zinadaa uu kuba dhalay dee ajnabi bay kala yihin xataa waa guursan karaa waa taasoo kal uu shawkaame waxaan ujeedaa zamaqshari madhaba iyo waxyaalaha dee mid kasta lagu yar qoonsadayo uu tirinayay ulaha haddaan idhaha madhab fulaanna taasay odhan doonta markuu shaaficiyada soo gaadho muxuu idhahaa wain shaaficiyun qultu qaaluu biannani ukixu nikaaxa binti wahuwa lmuxaram oo taasoo madhab madhab buu taa udhiganaya isagoo lahaaba dee wayn markaasoo wain maalikiyun qultu qaaluu biannani ukix markaa ugix meel xumalka iyo jarwi iyo waxyaalahaas o de hilibka ceyg iyo waxyaalahaas ayaa lay odhan u banaynaya adigu qoloba waxbuu kuwa sheego shaaficiyada halkan taa kama soo qaaday haddii la yidhaha sidaasaa lay odhanay ee bal waa qowl oo ah uu leeyahy asal ahaan in wax ka dhexeeya maba jirto shaqo iskumaba lahasina macnaha in walow dee taas wax shaqo iskuma leeyihin dee iyada in xagga irtiya waxyaalaha inaan shaqo isku lahayn kolle de culimada wifaaqeed weeyaan bal waana masale uu halkan bal matalan taas in uu yar dhigtay sheekhu baabun baabu اlcamali biilxaaqi اlqaa'ifi wاlwaladi weeye camalkii laguba camal falayey qaa'ifka me biilxaaqi lqaa'ifi lwalada weeye haleeshiinta qaa'ifku uu ilmo cid kala haleeshiiyo iyo bal xukumkeedii bal haddii dee dariiq ay u noqoto wax lagu haleeshiinayo wax ka xoog badanoo sa aynu soo marnay firaashkaasi aanu jirin waayo alwaladu lilfiraash waa ta aan soo marnay shabah lama eegin alqaa'ifna horta waxa ay tahay waa dadkan ama waxa weeyaan dadku say isu egyihiin iyo waxyaalaha de waa dadka qaarkood baa malaa khibre ziyaada uba leh oo arrimo iyaga u muuqanayo dadka kale kaba qarsoon baa jirtay kaba gartaan dadkan isdhalay oo kale iyo ama taas calaaqa qaraabo ay kaba dhaxayso waxyaale ay iskaga mid yihiin ama iskaba shabahayaan waxaa kaloo yaqaaneen dadkaasi raadka oo kale iyo de waana carab kalley wax agtooda waxyaalihii dee waktiga ay xataa jaahiliga ahayd cilmiyo koobnaayoo ay lahaayeen oo kol kolna reeraha qaarkoodna loogaga dambeyn jiray bay kiyaafadu kaba mid ahayd oo ruuxa marka raadka la tuso raadkaas uu raaci jiray uuna kaga mudarsami jirin raadadka kale uu ka garan jiray waa soocid markaa asartoo kale iyo uu soocayu kala soocayo shabaha iyo sida la isugu egayna uu garanayo taas maalintii rasuulka ilaahay hijiradii uba baxay oo qaarad ka hortegey quraysh markay ilaa halkaas soo gaadhay qaa'ifaa waday oo dee lahaa raadku waa halkan markii dambe buurtii soo gaadhay ayuu garan waayeyba taas laakiin meesha waa la soo gaadhsiiyey oo dad saasaa jiray haddaba kuwaas baa khiyaafo ama qaa'if la idhaha laba reer baana aada ugu sii badnaa reer bani mudlij reer la odhan jirayo reer bani asad labadan reer baa khiyaafada khibro ziyaada u lahaa ay kagana dambeyn jireen carab oo kale sa dee marka la eego shimbira iyo duuritaankoodi iyo waxyaalihii dee kolley ay bal maalan taas ay waxa ay kaba sheegi jireen reer reer benulihbin la idhaaho ay ugaga dambeyn jireen marka dee ay jaanibkaa lagaba hadlayo oo kale bal ninka bal markaa arrintu khiyaafadu taas weeye bal marka waxa weeyaan un haddii laysku haysta ilmo sha firaashkaasi aanu jirin firaashkuu ka xoog badnayo shabah lama eegayo oo bal dariiq kale oo lagu kala baxo labadii dee shaksiya iskuma haystay lagu kala saaraana aanay jirin khiyaafadii waaba shay dani ama amaaro noqon kara faa'iideynay waro dee maanta jaanibkaas malaa lagaba maarmayo waxyaalahan kale dee uu gaadhay xaggan dhakhtarnimada iyo cilmigan iyo waxyaalahaasi ay gaadheene dadkii dee isku bal maalan waxyaalahan ay soo saaraan ee bal maalan adigu dee ay bal maalan wiraasigooda ah imaka dee kolley ay noqday wax dee malaa aada loo dabdiyey la jazmiyey kolley lagagama maarmayo waxyaalaha hore ee waktiyada hore la samayn jiray bal waxa ay tahay in waa dariiq markaa iskhilaaf yimaado isqabsi yimaado kol kol la ictimaadsanayo haddii wax ka xoog badan aanu jirin tiibuu baabkeedi yahay xadaثna yaحya بن yaحya ومحamed بn رمح qال أخbarana layثxa وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث عan iبn شhihaaب عan curwaة عan caiشhaةa أنaha qاaلaت أna rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وsلم rasuulkii ilaahay dakla wuu soo galay calaya aniga korkay masruuran xaariya isagoo faraxsanoo tabriqo ay iftiimayso asaariiru wejihi wejigiisa waa khududii wejigiisu asaariir markaa jamcu asiratin asiradana malaa mfradka waa jamcu markaa waa jamcii labaad weeye sirin iyo sarar oo kale ama sirun iyo sarar labadaabay mufradka kaba dhigaan asirana way kuba jamciyaan jamca jamciisna asaariir weeye waa khuduudan wejigo dadka qaarkood dee wejiyadooda kolkol haragii oo kale oo dee meelo aada moodo liidliid saas ama khudud inuu leeyahay dee dadka qaarna aada uba muuqato taas baa asaariir lagu magacaaba haddaba rasuulkii ilaahay oo aada u faraxsanoo wejigiisu dhalaalayuu nuurayo asiradii ama asaariirtii wejigeeda marka ay dhalaalayso ayaa iisoo galay faraxii daraaddeed weeye faqaala wuxuu ihi rasuulka ilahi isagoo sababtii faraxiisa u sheegaya alam taray miyaanad ogeyn caaishay ana mujazizan ninka mujazis la yidhaahaa waa nin dee bal maalan reer bani mudlij ahaa magaciisuna balaba maalan dee adigu mujazis kolley waa magaciisa aduna waa ismi faacil oosan barhkood baa yidhahaa dee waktiyadii jaahiligiiba markaa uu ruuxay dee ama dagaalamayeen iyo qabta asiirka ayuu fooda intu gooyo sii dayn jiro taas baa mujazis loo yidhi kalle caadna malaa way u ahayd ruux hadday sii daynayaan iyagoo qabtay oonay dilahayn oo kale intay fooda gooyaan iyo in la sii dayn jiray bal markaa ninkaa mujazis baa nadara ab wuxuu eegay aanifan dhowaan ilaa zayd ibna xaarisata wa usamat ibni zaydin zayd ibnu xaarisata iyo usamat ibnu zayd oo madaxoodii aanu arkaynu mujahoodii un u arkayo ayuu xaggooda dayey faqaala wuxuu yihi ina bacda hadihi اlaqdaami waana reerihii loogu lagaga dambeyn jiray xaggan kiyaafada ayuu ahaa waa lagu yaqaanin lugahan barhkood la min bacdin barhka kale ka adeen waa luga isdhalay buu leeyaho dadkan waa dad isdhalay oo lugahan barhkood barhka kale xaggii ayay kaba soo jeedaan وxadaثnii cmr بn naqidi وزhayr بn xrbi وabubakr بn abi shaybata wlafظ lcmri qaluu xadaثna sufyaan عan الزhriي عan curwaةa عan caiشhaةa qaalat anaha qaalat dakla wuu iisoo galay calaya korkayga rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay daata ywmi maalin masruran xaaliya isagoo faraxsan faqaala wuxu uhi caaishaةu caaishay alam taray miyaanad ogeyn ana mujazisa ninka mujazisa almudlijiya reer bani mudlij dakla calaya inuu iisoo galay ra wuxuu arkay usaamata usaama iyo wazayda zayd walxaal calayhima korkooda qadiifatun waxbay wada huwanaayeen oo qadiifadii korkooda ay tahay qadqadaya ay qariyeen ru'uusahumaa madaxyadoodii wabadat ay muuqatay aqdaamuhumaa lugahoodii ay muuqatay faqaala wuxuu yihi ina hadihi alaqdaama lugahan bacduhaa barhkeed min bacdin barka kale xaggood bay ka hadeen waa dad isdhalay lagu hod buu yihi waxadana ba lafdiga dhamaynaya waxadana ama dee baabka waan iska dhamayn duruqdiise waxadana mansuur bn abi muzaaximin qaala xadaثana ibrahim bnu sacdi can الzuhriya can curwata can caaishaةa qaalat anaha qaalat dakala qaa'if ruuxa dee yaqaana aasaarta iyo siyaalaha la isugu egyahay qaa'if ayaa soo galay waana ninkaa mujazis la oranayay walxaal rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm shaahidun uu rasuulka ilaahay xaadir yahay usamat bnu zaydin wa zayd bnu xaarisata muddajicaani labada saxaabiya isdhalayna ay jeefaan meel madaxoodna uu qarsoon yahay sida lafdiga hore inoogu sugan faqaala wuxu uhi ina hadihi alaqdaama bacduha min bacdi lugahan barhkood barhka kale xaggood bay ka ahaadeen fasura bidalika anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi baa arrinkaa ku farxay wa acjabahu arrinkaasi uu cajab geliyey wa akhbara waxaan u warramay bihi caaishata caaisho arrinkii uu sheegay ee waana isagoo kuba farxay طريقنا u dmbeeye وxdثني xرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ح وxdثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جuريج كلهم كلهمna waa يونس iyo معمر iyo بن جuريج waa سdexda عن الزهري بhda الإسناaد إسناaدkii زهري horena waa ta aan soo aragnayo waa عن cروة عن cاaشhaةa بمعنى xadيiثihim raggii hore ka horeeyey xadiiثkoodii macnihio dee markaa horena marna ibrahim ibnu sacad baa ka wariyey kolna sufyaan ibnu cuyeyna kaba warinayay markii ugu horreysayna layth ibnu sacad saddexdaas bay ahayd xadiidkooda waan soo aragnay markaa saddexan dambena xadiidkii hore un bay macnihiisii leeyihiin xadiidkoodu wazaada fii xadiidi yunusa laakiin yunus xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey wa kana mujazisun qaa'ifan mujazisni qiyaafo lagu yaqaanoha bal xadiis baabku waa inoo dhammaadee horta faraxan rasuulka ilaahay kuba farxay dee usaame iyo zayd labadaba waan garanaynaaye laakiin zayd ibnu xaarisata asalkiisu waa nin carabuu ahaa midabkii carbeedna waa lahaayo dee welibana aadna waaba u cadaabaa la yidhaahaa isagoo yar baa reerahoodii inta la galay lasoo qafaashay oo dee carabna way ahaayeene maka ama suuqii baa la keenay cukaadoo markaasaa halkaasaa lagu iibiyey oo xakiim ibnu xisaam baa iibsaday wuxuu keenay eddadii buu siiyey iyadna rasuulka ilaahay bay siiso rasuulka ilaahayna waa kii inankiisa kaba dhigtay ilaa ay kasoo degaysay idcuuhum liaabaa'ihim oo zayd ibnu xaaris magacii aabihii loogu yeedhayo zayd ibnu maxamed baa loogu yeedhaya haddaba zayd ibnu xaarisata ayaa wuxuu rasuulka ilaahay uba dhisay haweeney umu ayman barka oo rasuulka ilaahay de bal aabihii baabu kaba dhaxlay ayuu kaba dhaxlayba markana taas bu cubayd la yidhahbaa ugaba horeeyey aymankan uba dhashay ayman dagaalkii xuneyn baa lagu dilay iyada umu ayman rasuulka ilahi way ka dambeysay oo malaa ilaa khilaafadii cuhmaan way sooba gaadhay bilowyadeedii ayay soo gaadhay haddaba iyadu dee may ahayn carab kolley xabashiyad bay ahayd waana madoobaydo dee inankeedna halkaasuu kaba raaco adigu waxa weeyaanoo zayd oo aada cadaa ama dee midabkii carbeed ba lahaa oo weliba aadna bay barhkooda kaba dhigaan inuu kal qudub oo kale ama cutubka oo kale ahaa adigu caddaa usamina waa madooba markaasaa dadka qaar baa dacmin jiray nasabkiisa oo ninka caynkani ninkan ma dhalin baa la odhan jiray taasaa la odhan jiray dee markaasaa iyadoonu arag war u hayd madaxoodu qarsoon yahay luga madmadow iyo luga cadcadna isbaal yaalaan ayuu hi dadkani waa isdhaleen way isdhaleen waa shabahii dee isaguu yaqaaniye kiyaafadii rasuulka ilaahay de waa arrintaas iyaguna way qiimeyn jireen ahluljaahiliya dee carab iyo umuuraha caynkana way qiimeyn jireen waa dad loo laadmi jirayna bay ahayd markaa faraxiisu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ee wuxuu goynayeyna hadallada ay dadku lahaayeen iyana waa goynayey midabkoodan iskhilaafsanna iyaduu jiro waa ka yidhi way isdhaleenba marka jaanibkaas baa farxii rasuulka haddaba ahaa salawaat ullahi wasalaamu calayh taasi waa sababtii rasuulka ilaahay uguma farxay arrinta markaa ee kale meesha halkan culimadu ay u daliishadeenna waxa weeye bal haddii ishtibaah yimaado ishtibaah baa iman kara dee kol xagga markay xaraa'iriya noqoto malaa nafyo ruux ilma iskaba anfiyayo taas waaba iskaba lacaanke laakiin dariiq lacaan baa uba furane bal ta inoogu dhow waktiyadaa horena ay suurto geli jirtay ishtibaahna ay iman jiray imanka suuradii hore nu soo maray firaashkaa ka xoog batay oo rasuulka ilaahi horreysiiyey hadday dhacdo iyadoo kasoo qad ama waa waxyaalaha suurtagal noqon kara ama ama addoon dee la iibiyo ninbaa markii hore lahaa sayidkeeduu ahaa waaba la kulmay duhur lagu iibiyey ninkii kalena isagoo qalad sameeyey oo aan istibro laba iman buu duhurka naftiisii ugu tegay xamlena meeshii soo bax ma kii hora mise waa kii dambe oo kale ma kii horaa labadoodiiba dee meeshii waa taalo mid kastaba milkigii waa meeshii waa yaalaayoo kale surooyinkaasoo kale iyo waxawey kaba imanayaane haddii meeshii ishtibaah iyo uu meeshii isqabsigaasi yimaado sabab ka xoog badan oo sidaa firaasho laga horreysiyaana aanay jirin de bal matalan halkan iyagoo culimadu uba daliishanaya de waana kolley jamaaco jamaahiir alculamaa qowlkooda aan idhaahno iyago iyagu weliba addoon waxaan leeyahy misaalka waan soo qaatee xor iyo addoon ma kala qaadaan jamaahiir alculamaa mala imaam malik baa yar tafriqa ay jirto ayaa waxay leeyihiin haddii wax ka xoog badan aynu ka horreysiina aanay jirin khiyaafadii waa dariiq loo laabmi karo amaare iyo calaamo dani inoo faa'iidaysuu noqon markaa kii qaa'ifku haleeshiiyey ayuu haleelayaa waqtigeedan kollay taa umama baahnin waatan dee cilmigii intuu tadawuray taasoo kale dadkii lasoo saaray waxyaalahan dee hidasiyayaashoodii waxyaalahan dheecaan lagama qaado ruuxii ama labadii ruux dee lagu dabdin karo o lagu jasmin karo maanta tii looba laabmayo dee arrinkan kale ee ka xooga badan baaba loo kacaya haddii loo baahdo dee waanaso laakiin bal waqtigaas haddii amaaro ka xoog badan aynu ka horreysiya naanay jirin dariiq bay noqonaysaa bal masalan haddii ishkaalkaasi jiro weeye waa ishkaal marka uu jiro ina firaashka alwaladu lilfiraasho uma baahnin khiyaafo xukumkaasaa jira laakiin marka ishkaal jiro wax ka xoog badanna aanay jirin dariiq lagu kala saari karo oo ciddii bal matalan markaa uu haleeshiiyey lagu haleeshiin karo bal markaa waa sida xadiidku bal inoo keenayo jamaahiir alculamaana ay kuba tegeen culimada qaar khilaafkoodu ba halkan uu jiraa jiro iyagoo lamay lama ictimaadsanayo laakiin waa tan daliilkoodina xujadna waa tan jamaahiir alculamaana qowlkaasay qabaan bal xadiidkuna waa marka wax ka xoog badani aanu jirin haddii wax ka xoog badani ay jirto iyadii lama raacayo taasba weeye khiyaafada macnaheeduna waa taan soo aragnay rasuulka ilaahay faraxiisa sababtiina waa halka laga xujaysanayo oo haddii qowlkan aan la ictimaadsanayn qowlkani amaaro aanu noqonayn dee rasuulka ilaahay kumuu farxeen weeye oo wax kamuu soo qaadeen waa kan kuma farxay bal matalan taasoo saasaa deeta bal halkan dee culooyinkii culimada ama jamaahiirtoodii kuba tagtay khiyaafadii inay noqonayso dariiq wax lagu kala saaro wixii ishkaal galay ee wax ka xoog badanna aynaanayn ama sabab ka xoog badan xujadoodii kan weeye iyo xadiidkan baabu qadri ma tastaxiqhu lbikru wasayibu min iqaamati zawji cindaha caqla zafaaf kale waa axaadiiuna waa duruqdii waan sii raacinaya wax weyne ma aha wuxuu u baabaysan yahay qadri maa kii qadarkii tastaxiquhu ay mudanaysa albikru inantii iyo wasayibu tii carmalka ahayd min iqaamati zawji ninka nagaadigiisa cindaha agteeda uu ku nagaanayo caqila zafaafi arooska dabadee ama markaa arooskoodu dhaco oo waxaa digu tarjamadu ay tahay de haddii nin hore xaas hore lahaaba uu haweeney guursado haweeneydu hadday inan tahay iyo haddii ay dee loogama horreeyo carmal ahaydba ama sayib ay tahayba muddada sharcigu siiyey inay ninkii naag wax ka badan qabay waajib baa saaran inuu iyagii cadaalo dhexdoodii uu sameeyo oo uu simo wix alla wixii uu simi karayay ka mid tahay hooyashada uu gurya u hooyanaya uu simoona u kala badin taasi waa waajib saaran haddaba kol haddii laysku cusubiyo habeenkii dee markii ugu horreeyey loo soo hooyey ay tahay inteebaa sharcigu siiyey bal intan dee aroos baxa noqonaysa ee ama inan ha noqoto ama haweeney carmala ha noqotee iyadoo tiradii aan lagu darahayn in ziyaadana ay tahay ninku uu gurigii joogay gurigan cusub uu joogi karaa iyadoo bal matalan dee jaanibkii caddigii shareecadu inafartina ay iskaba jiro taas bal qadarkaas shareecadu ay siisay ee yar isbarashada iyo dee bal meeshii inawaa markii ugu horreysay laba kulmee taa loo siiyey ayuu baabkeeda yahay bal qadarkaas xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn xaatimi وyacqub بn ibrahim wlafd لأbi bakri qaalو xadaثna yaxya بn سacيidi عan سufyaan عan mحamed بn abi bakri عan cabdالmلك بn abi bakr بn cabdالرaحman بn الxariث بn هisham عan abihi عan أmi salamta ana rasuul الlah blsandku waa yar dheeraadayba dadkuna badankooda waa dad aynu soo wada aragnay une sufyaan kani waa sufyaan thawri horta yaxya bnu saciid alqadaan ayaa idlaaqay oo waa raggaas wakiiciyo yaxya alqadaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdiya ragga caynkaasi waa ninka abu nucaym iyo ninka idlaaqaan waa sufyaan thawri waa mid horta maxamed ibn abi bakringana waa abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmin oo koley labadna aynu soo maray aabihii abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmin oo qaadina ahaa siqaara taabiciina iyo nin ay walaalayiin cabdullahi ibn abi bakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmi isna habeena dhaweyd baan soo haynay labadaas buu adigu dee waxa weeyaan baa qoyska kaba mid ahay cabdullahi buu la walaal yahay oo waana saadiso moxamed ibn bakr waxa weeye iبن abي bkri iبn mحamed iبn cmr iبn xaزmi weeye cabdالlahi iبn abi bakrin geena habeenadan dhaweyneed soo haynay ayay walaalayeen ama cabdالmلك iبn abi bkr iبn cabdiلرaحman iبn الxarث iبn hisham aabihi abubakr iبn cabdiلرaحman iبn الxarث waa fuqahadii madine toddobada ahayd buu kaga mid yahay waa nin faqiho caabid ahaa cabdilmelikna waa inankiisii oo isaguna waa nin hiqa bal weye waa inta yara beeshaad bal alfaadahan u yar baahan inaan iska yar hubsano wuxuu yihi haddaba in eg abubakr cabdilmelik baa aabihii abubakr ibn cabdiraحmaan buu kaba warinayaa abubakr ibn cabdiraحmaan ayuu ka wariyey umu salama kolley waana isla reero dee awowgii abubakr ibn cabdiraحmaan waa xari ibn hishaam xari ibn hishaamna waa xari ibn hishaam ibn muqiro xari waa nin صaxaabiya dagaaladii bilowyadii shaamna laguba dilay waana abujahl walaalkii weeye abujahl ibn hishaam buu ahaa ibn اmugira xari ibn hishaamna dagaalkii bederigana dadkii xagga gaalada kaba socday buu ahaa dadkii maalintaas ilaahay badbaadiyeyna waa ahaayo isagu waa noqday lamana qaban waana noqday iyadoo weliba gabay adag ugu gabyey markaas kacararkii uu cararay maalintaa iyadoo walaalkii iyo dee qoyskoodii dad badan lagu meesha lagu dilay xasan ibnu thaabit oo la yidhaaho in hadal lagu cudur daarto ama gabi lagu cudur daarto kii ugu fiicnaa ayuu isaguna markaa kuba soo cudur daartay isagoo lahaaba markala fanajawti manja alxaarith ibni hishaam taraka alaxibata an yuqaatila duunahum ama walba taas buu lahaayo binu abihi warahdu fi macraki nasr drom deetu isaguna soo cudur daartay o dee markii dambe xud waa joogay lakiin mar dambe u islaamay waana dadka dadka islaamkoodu hagaagay dagaalada laguma dilay umu salamana waa reer beniyadna isagoo hadduu xaash hishaam yahay ina mugira waa hishaam ibn mugira iyadna waa umu salama binti abi umaya ibn lmugira oo abu umaya iyo hishaam iyo waa walaalo marka waa qoyskoodiya waxay tihi ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay lama taزawaja markuu guursaday uma salamata umu salama aqaama cindaha agteeda wuxuu ku nagaa oo uu joogay halaatan oo ujeedadu habeenkii dee ay markii uu la aqal galay weeyaane loo soo hooyey abu iyaduna sayib bay ahayd oo dee abu salama ayaaba kaba dhintay saddex habeen buu gurigii joogo oonu guryihii kala tegin saddex habeen wa qaala waxaanu yidhi habeenkii saddexaad markuu dhammaaday inahu shaniye laysa ma ahaanin biki adiga calىa ahliki ehelkaaga korkood isagaa u jeeda hawaanun ixtiqaar iyo fudaydsi lagu fudaydsan ama yaraysi lagu yaraysanaya meeshii ma jirto oo ujeeddadu saddexda baa ah intii xaqaagii iyo qasdigaagii ah arrinkuna maa haddaan kaa taga caawan guri kala tago iyadoo ay tahay ixtiqaar iyo hawaan adiga aan ku fudaydsanayo bal maalan ma ahae inshiti haddaad doonto sabactu laki waan kuu toddobayn macnaha toddoba habeen baan kuu gaadhsin kolley kow laga bilaabo ilaa tobanna kolkol ficil way kaba bineeyaan oo dee hallasahu rabacahu khamasahu sabacahu san oo kale haddaad doonto toddobaan kuu gaadhsiin weeye eeg saddex baanu markaa joogaa wain sabactu laki laakiin haddaan toddoba kaaga dhigo oon toddoba habeen guriga joogo anoon guryahaydii kala tegin sabactu linisaai saddex habeen un baad lahayd afar ziyaadaha meeshii jira dee dumarkiina in loo simay ahayd oo habeen habeen ama laba laba ama saddex saddex sida kolba loogu tegaya loogu simo dumarkii markaa ziyaadaad ka qaadataye iyagiina waan u toddobayn oo muddaan kaa maqnaan oo weliba toddobadii daahirku waxaaba weeye kol haddii ziyaado meeshii ay dhacday saddexdii ay xaqa u lahaydna meesha inay kaba baxayso waa inuu toddoba habeen kolba iyagii habeen habeen buu ugu wareegaye iyadoon u iman haddana kuwii kala bilaabo ilaa uu toddoba u gaadhsiinayo uu iyada markaa mar dambe waa dee muddo dheer buu markaa kaba maqnaanaya haddii aad taa doorato xadiidku waa inoo soconaya xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can cabdالlahi بn abi bakrin eeg waa mxamed ibn abi bakrin walaalkii عن cبدالملك بن أبي بكر بن cبدالرحمن أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kolley cabdالملكna waxaan soo aragnay aabihii inuu ka warinaya aabihina umu salمة daahirka cibaaradu si waxaanu de isagu irsaaliyeyba weeye lakiin riwaayaadkii hore aynoo cadaynayo meesha اkhtisaarum baa jira أنa رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم حيina تزaوaجa أma سلمةa وأصبaحat cindahu agtiisa ay kuwaa bariisatay qaala lahaa dee saddexdii habeenna uu dhameeyey wuxuu ku yihi laysa biki calىa ahliki hawaanun in shiti sabactu cindaki haddaad doonto toddoba habeen baan kula joogay intaad aroos baxayso toddobaad baan kaaga dhigi wain shiti haddaad doontona salatu waan saddexayn saddex habeenun baan ku kaaftoomiyo uma durtu waan soo wareegi oo bacna dumarkaygii kalaan dee si ugu tegiyo halkii baan kaba wadi adigana habeenkaagii un baan kuu iman qaalat waxay tidhi dee samaa uga roon iyaduu toddoba ka maqnaaday isagoo taase iyadoo de habeen habeenkii une halif saddexe iyo saddexdaa ku kaaftoon oo macnaa dee arrinta in toddobadu faa'iidadeedu waxay alay toddoba habeen oon cid kale la wadaagsan in gurigeedii joogo ee laakiin saddexdaa faa'iidadeedu ay tahay iyada qallo ma laha saddexdii kale dib u dhameeyo habeen habeenkoodii kale markay noqotay habeenkeedii soo galo waa u imanaya laakiin haddii toddoba uu gaadhsiiyo dee waxay noqonaysaa iyadii inuu kolba aanu ka boodo iyadii kolba ka booday ilaa toddobadii usoo dhamaynayo dumarkii kale marka taasna dad saasi ugumay jirino waxay tihi markaa halif saddexe وxdثna cبدالله بن مسلمة القعنبي qال xdثna سليمان يعني بن بلال عن عبدالرحمن بن حمaيد عن عبدالملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبدالرحمن أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kolley riwaayadii hore kol haday noo sugnaato riwaayaadkan aad moodo ama icضاal inuu jiro ama irsaal inuu jiro imika waa صحaabigii waa taabicigii waxaanu ka warramayaa waaqaca aanu u joogin oo saaya saasaa dhacduu leeyahay lakiin wasaynu soo ogaanay waa umusalamo dariiqeed buu ku warinaya iyaduu ka warinayaaye ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam xiina taزawaja markuu guursaday uma salamata fadakala calayha uu iyadii la aqalgalay faaraada uu doonay an yakhruja inuu baxo oo dee muddadii saddexdii habeen ay dhammaatay ayay akhadat bihawbi iyadoo doonaysa inuu baaqi noqdo maraday qabatay faqaala wuxuu uhi rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam in shiti haddaad doontid zidtuki waan kuu ziyaadin waxaasibtu bikibi laakiin ziyaadada waan kula xisaabtamayaayo dumarkii kalaa yeelanayo dee habeene ay lahayn aada qaadanaysaa lilbikri markaa xukum caamuu sheego lilbikri inantii sabcun toddoba cishaa ama toddoba habeen baa u sugnaaday walisayibi halaaثun ti iyadu carmalkahaydna saddex waa xukumkii guud oo ah in hadduu guursado haweeney buu soo guursaday haween kalena waa qabayba ama mid adigu qabu iyo wax ka badan buu qabay ti hadday idan tahay tan cusub ee dambe toddoba habeen baa sharcigu siinaya inuu la joogo toddobada habeen markay dhammaato dee siibuu u wadayaa mid kasta waa u simayaayo habeen habeenkeedii ama intii ka badnayd laakiin aanu isu dheeraysiinayn buu la joogi toddobada habeenna qalla ma laha iyadii waa xaq ay leedahay oo ilaahay siiyey haddii laakiin haweeneydu haweeney rag hore soo martay ay tahay oo dee saddex habeen waa ku filan tahay oo tan iyo inantii waa arrinkaa ku wada cusub intay dee balxishoodkii iyo waxyaalahaasi meesha ay kaba tegayaan ee gurigan ay qabatimaysa wadcigan cusub ay qabatimaysa toddoba looga dhigayo iyadu tani horey usoo taqaanay wadcigan oo kale markaa saddex habeen bay leedahay wax ka badan ma laha wixii ka badan ee loogu daro waa loogu dari karaa hadday ikhtiyaarkeeda tahay laakiin waa wax lagula xisaabtamayo oo dumarkii kale loo qalaynayo taas baa adigu xadiidku iyo kolle khulaasadu intaa weeye macnuhuna waa dee markaas laftigiisina waa ka rasuulka ilaahay iyadoona kii hore waxay iyadu la hadlo saa iyo saase tani waa xukm caama guud ahaanba lilbikri sabc walisayibi halaaث وxadثna yaحya بن yaحya qال aخbarana abu dmrة عan cabdالرحمن بن حmaydi bhada اsنaadi mثله xadaثnي abu qurayb mحamed بن العلاء qال xadaثna xفص yعni بن غiyاث عan cabdالواxid بن أymن عan abi bكr بn cabdالرحمن بn الxarث بn هisham عan أmi سلمةa dakra wuxuu sheegay oo dee raawi isagoo iyada kasoo naqlinaya أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم تزوجها وذkر xadيiثka wuxuu ku sheegay أشyاء أشhyاء iyada ku تacalqsanayd waa أشhyاء زawاaجka umu salمة ku تacalqsanayd hada في arinkan soo socdaana أشhyadii uu sheegay ayaa uu ka mid ahaayo uu ku dhex jiray oo qaala wuxu uhi markaa rasuulka ilaahay uu ku yidhi in shiئti an uصaبca laki haddaad doonto inaan kuu toddobeeyo toddoba kaaga dhigo habeen وuصaبca للنisaaءi dumarkaygana markaa aan toddoba toddobadii u qaleeyo dee facaltu haddaad taa doonayso waan samayn wain sabactu laki laakiin haddii aan saa aad dooratay ee ikhtiyaarkaaga aan kuu yeelon toddoba habeen kula joogana sabactu linisaai dumarkaygii baan toddoba ugaba dhigi oo iyagii waan u qalayn oo intaas waan kaa maqnaan ay toddobadaa kale ay dhammaanayseen kolba iyaga kusoo wareegayo bal xadiidku kolley macnihiisu waa inoo cad yahay tay noogu suganaa bal waxa weeyaanuun oo iyada xadiidkan in dee waa ciddii horena malaha xaas horena uma lahaydee guursatay inay tan xaq zafaafku leeyahay oo zawjadii cusbayd ay leedahay ay tahay lakiin hadday bikro tahayna toddobaay leedahay haddii aanay bikro ahayna saddex bay leedahay waana looga badin karaa tii sayibkayd sida xadiidka inooguma sugan ee haddii loogaba badiyo ikhtiyaarkeeda ay tahay doorashadeeda ay tahay dumarkii kale intii waa loo wada qalaynaya haddaanay laakiin ikhtiyaarkeeda ahayn oo dee ninkii bal matalan uu iyadoon ikhtiyaarkeeda ahayn uu isagu iska jeclaystay halkii ama aqalkii daystay cusbaa uu daystayna kollay afartii habeenay ziyaadada ahayd qalaheedii meeshii u imanaya ee bal taas xaqii zafaafku waa saddexdaa iyo toddobada xadiidka inoo soo socdaa anasna macnahaasunbu kuba yimi xdثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن khالد والحdا عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إdا تزوج haduu guursado البكرة inan calى الصayiب aniga lafdiga saasa ii yaala kolley daahirkuna sida lafdiga inoo dambeeya waa min الsuنة waa sunuhu wuxuu yahay إdا تزawaجa البكرة haduu inan guursado calى الصayiب tusayiba korkeeda adigu dee haweeneydiisii hore un aqaama cindaha sabcan toddoba ayuu taa bikirada agteeda ku nagaan waidaa tazawaja sayiba hadduu tu sayiba guursado cala lbikri adigu waa mid sayiba guursaday isagoo dee dumar hore uun le ama mid lahaa aqaama cindaha halaatan saddex cisho ama saddex habeen buu agteedii ku nagaanaya waa safaafkii waa xaq ay leeyihiin wixii ka dambeeyana dee waa inuu dariiqii hore maree cadliga ahayd bayna laswaajun qaala khaalidu walow qultu haddaan idhaha inahu rafacahu xadiidkan waa kor yeelay oo de abuqilaabu kaba warinaya lasadaqtu run baan sheegi laha walakinahu qaala wuxuu ihi asunatu kadalika sunaha saasa xadiidka waxba aan macnihiisa kaga noqonaa ma jirtee macaa lafdiga inoo dambeeya min asuna ama asunatu kadalika baa meeshii taala saxaabi hadduu xadiid isagoo warinaya aanu odhan qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ee uu ka cabiro un min asunati sunada wuxuu ujeedaa rasuulka ilaahay sunnihiisii buu ujeedaa mana aha sunnihii waajib qaabilaya fuqahada markaa istilaaxooda ahayd ma aha marka wuxuu la mid yahay un isagoo yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xagga xukumka marfuuc buu ka yahay saxaabiga qowlkiisa uu yidhaha mina sunati kada xadiidkana waaba taa bal ninkii taabiciga muxuu caddaynaya min asunati kada iyo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo aada loo caddeeya inay isla mid ahayde wuxuu ilaalinayaa un lafdigiie haddii uu doono imaka halkan yidhaha qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rumi buu sheegi laha laakiin cibaaraduu sheekhiisa ka maqlay ayaa tan ahayd dee hadduu tii bedelada macno unbuu ku wariyey xadiidkii ee dee been ma sheegine lafdigu macnihiisu waa kaasun buu leeyahay oo xadiidku waa xadiid marfuuca waxadaثanii moxamed ibn raaficin qaala xadaثana cabdالrazaq قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد بن الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة سنة waxaa kaba mida waa suنi رasuulka ilaahi أن يقيma عinda البكر سبعا قال khالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لkiن lfdigu baan ilaalinaya معنaha kaas والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك